xadhkan maxkamaddu ku xukuntay qareenada waxaan odhana khalad yaa xilan qareenada xilan waa kuwe waxa xidhan afar qareen oo ka mid yahay xuseen jaamac iyo jamaal iyo cabdiraxmaan maxaa loo xidhay sababta loo xidhay maxay tahay sidaan maqlay goobtii maanaan joogin lakinsaan maqlay waxa lagu yidhi waxay sameeyeen objection bay ka sameeyeen maxkamadda eed lagu eedeynayay qolo kaaliyaala oo shaqaalaha maxkamadda ahaan jiray oo maxkamadda dembiga wax lagu soo eedeeyey ayay looyaro hayeen sidaan marka ku maqlay eed aan eedii ahaynna waa la keenay waan maqlay objection baa la sameeyey maxkamaddii ishawaa baa dhacay maxkamaddii qareenadii kadib markaa qareenadii waa la xukumay iyo madibkiiyo sanadiyo milimilin ganaaxa ayaa lagu xukumay
laakiin gudoomiye waxaa la leeyahay markii eedda la keenay ee maxkamadii furantay ee dabcan de xirlaalintii eedii hore socotay ay goobtii ahayd soo kusoo bandhigeen ayay istaageen oo meeshii bay fowday iyo weliba buuq ka dheliyeen taasi ma ma sameyn baad leedahay anigu arrinkaasi ma aaminsani in ay buuq iyo foodo dhalin karaan sababtoo ah maalin walba dacdoonan tifacnaa maalin kasta oo waa beriyo qofbaan tifacnay xuquuq baan tifacnaa waxa weeye haddii qoreen ku kaco uu yidhaahdo dacwadda waan ka baxaya macnaha wax xorriyad uu leeyahay wuu ka salgarayn karaa inuu qofkaa aids uu kaba noqdo oo halkaa maxkamad taagan ka noqdo burari iyo dee kolley tooriyani maysidinoo si buuq kalena ma aaminsanin laakiin haddiiba afka waa ku xumaaday maxkamaddu inay artadad kale raadisay ahayd laakiin inay joogaan oo ay dacwaddii marka la keenay eedii la keenay iyo goobtii ilahayd laga hadlay inay doodaan iyo goobtii ilahayd maxkamadii si edebla ay uga hadlaan maana saas mudnayn wallaahi arrinkaasi maxkamadaa le edabdaray sameeyeen laakiin anu goobta maanaan joogin mana hubno laakiin kulliba maahe waxay ku mutaysanayaan xarig iyo ganaax maxkamadda shuruuc bay leedahay nidaam bay leedahay qareen weeyaan qareenka maadaama hadduu yahay in maxkamaddu ay tallaabadan qaado maana ku habboonayn ma dariiqo kalaa furnayd ha dariiqo kalaa furan oo ansha xeer baa jira xeerka qareenada la yidhaahdo xeer libertedi xeerkaasa qareenada lagu maamulaa nidaamka loo raacayo marka xadhigooda iyo arrimahooda loo raacayo ashmarin baa la dabdaa guddi baa jirta ashmarisa guddidaas ashmarinteeda leh dembiyada imika lagu xukumay lagu soo eedeyna kuwo ka dhalan karaya maxkamadda gudaheeda ma aha waxa ka mid a saan maqlay tris royer oo kale oo waa amar diido meelo kale ka fogaan baa war qoraal amar oo baxay maxkamadda ka baxay dibadda ah waxyaabahaas oo dhan runtii may ahayn dembiyo ay qareenada lagu geli karo maxkamadda horteeda abaabul baa ka mid a oo de maxkamaddu dadka dadkii dhegeysanaya fadhiyay maxkamadda maxkamadda ogolaatay eedada soo aawilin mesh maaha oo dadkii dadkan xidhan lahaa unbaa meesha fadhiyey ehelkuuma meesha fadhiyey haddaba qareenadii waa xidhan yihiin dabcan xukun hal sana iyo weliba dee lacagta ganaaxaabaa ku dhacday xabsigay ku jiraan dacwadiina waa socotay maxaa hadda qareen ahaan tallaabo qaadaysaan warcafaan baad qaadanaysaan ma xukunkaasaad ku qaadateen muxuu hadda go-aankiiniya horta qareenada xidhan rafcaan baan u qaadi doonaa anigu xuquuqdeeda waxaan ku raadin doonaa waddo sharciga ah oo nimankaa xidhan kulley dariiqa sharciya lagu sii deyn karo oo noo fasaxayo aynu mari doonaa